bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal hiraabfayla way baha ka dhawaadansanna qodobada warkaan hiraabnimo ee idaacadda reediyo baydhabo haanshaan ka door korona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagran oo weli ku sugan dalka nijeeriya gaar ahaan gobolka naguuna ayaa weli kulamo shalgadiisan dowadaha mas-uuliyiinta dowlad goboleedkaasi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ku wajahan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka jubbaland dowladda soomaaliya oo faahfaahin ku biidiyay wayaabihii waryaabihii lanku hadleh shirar isu kudhihe morocco dagaal beeleed oo ku dhihe deegaan hooseda jowhar iyo baaqlaha ku saaray galmudug oo si rasmi aan faahfaahiday dagaaladii ku dhihe gobolka mudug akhbaraadka banaanka hiraabnimaadon redio baydhabo senhaytiya dhegaystayaal wayba-anka doora korona weriye caane oo la toogadiya hiraabfaylah dhegaystayaal waybwa hiraabnama taariikhda ya-ta lita bilo todobada bilo lixaad lamada lita bilo toddobaad lamada kun labaatiyo kow kuwaan hiraabnimo arbaace oo dhegaystayaal haddana antaasi wahaana qodobadii warkaan hiraabnimo idaacadda reediyo beerabahaan sheen ka door koronay warkii oo faahfaacsan hiraabfayla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xubnuhu ku tirsan golihiisa wasiirada iyo maamulka sare ee madaxtooyda balse agaasimaha madaxtooyda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan weybayo la qaadeen golaha wakiilada maamul goboleedka kadhuuna ee dalka nigeria kulanka kadib madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muhiimadda kulankaasi faahfaahin kubi
baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo memberka kale ee inta joogo stateka kaduna state baarlamaankiisa ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baa salaan sharafay noo tahay inaan la kulanno maanta baarlamaankii kaduna state annagoo labadan beribo u joognay visit iyo kormeer iyo martiqaad aan ka helnay stateka oo ujeedkiisa uu ahaa walaaleynta iyo mataanaynta labada state sidii loo midayn lahaa waxaan u mahad celinaynaa gobarnarka iyo cid kasta oo na soo dhaweysay naguna soo dhaweysay nigeria iyo stateka kaduna state oo aan kala saxiixanay maamuradham maamuradhamkaasna uu aan kaga hadlaynay arrimihii aan ka heshiinay iyo isdhexgalka labada dal iyo labada state iyo isdhaafsiga ganacsiga beeraha waxbarashada caafimaadka intaba runtii aadaan ugu faraxsannahay guul buuna noogu soo dhammaaday booqashada aan idinsoo booqanayna waan kaga mahad celinaynaa iyo sidaa noo soo dhaweyseen south west waa state ka mid a stateyada oo soomaaliya stateka ugu khayraadka badan ugu populationka badan ugu dhulka weyn isteedyada soomaaliya uu ka mid yahay iyo koob ka yahay wuxuu leeyahay bad wuxuu leeyahay webi wuxuu leeyahay beero wuxuu leeyahay xoolo inta macaanuu ku yahay statekaas wuxuu ka kooban yahay saddex gobol iyo siddeed iyo toban degmo wuxuu u samaysan yahay nidaamka federaalka wuxuu leeyahay baarlamaan wuxuu leeyahay madaxweyne wuxuu leeyahay xukuumad baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay sagaashan iyo shan xildhibaan waxaa soo doorto madaxweynaha baarlamaanka baarlamentarianka doorto xukuumad yaa jirto ka kooban labaatan iyo shan wasiir ayagana waxaa ansixiyay haddana isla baarlamaanka aada iyo aada u mahadsantihiin inaan insoo salaanno oo insoo booqanno aadan ugu faraxsannahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ku wajahan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarkan ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo wefduus hogaamiyayal rajeeyahay in yoseedan magaalada kismaayo oo ay xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland shalay iyo wayba magaalada kismaayo deeray weefdo horodhac ah safarka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble hanaas oo ka socda xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble siyoonka diyaariyan qaabka soo dhoweyntis magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland yawayba luku dareemahaye qabanqaabada soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyadoo oo amniga magaalada si weyn geekalan adkay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble yowayba isu kulmo shalgadiisan la qaado dooneh madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxamed madoowe iyo bulshada qeybasha shalgadiisan isaga oo sidoo kale boogado doona saldhigyada ciidamada jubbaland iyo kasogayin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo horey weyba isan goob ambooqday maamurada shale hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo puntland haddana lakooda ingee kasoo dhoweyn lanka sameeyay magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka jubbaland dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin weyba kubiiday walyaabo ilan ku hadalay shirar kudhih dalka morocco wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane duraan axmed faaraha ayaa ku warbi shirar isan ku qaybgalay dalka morocco meelahaas oo isu kudhih sharakaha hay-adaha duulista ee hay-adaha duulista ee jaamacadda carabta wasiir duraan yawayba isa sheegay in shirkan sideedii sana mar la qabadow waana halaka dooradow guddoomiyaha hay-adda duulista kaas oo isu noqdow kii labaatiyo lixaad iyo weeldhadan wadamada kabahoobi hay-adaha duulista ee jaamacadda carabta shiro gudoonka yawayba usahay sanadkan dalka lan dalka lubnaan oo kala wareegaya wadanka kuweyt waybana sharkan usa muhiimagaya arrimaha hay-adaha duulista dalkaana iyo guud ahaana jaamacadda carabta wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax yoybuuse sheegay in kulanka muhiimagaya hay-adaha duulista rayidka soomaaliyeed maalma maadaamay dowladda soomaaliya la wareegtay maamulka hawadeeda iyo eray wasiir duraan mar us warbaahinta goobtas kala hadalay anka dambeyntii shirkan hay-adda duulista hawada wadamada jaamacadda carabta sanadkan wayba ku qayb galay labaatiyo kow dal waybana dowladda soomaaliya iyo rajayase in mar kale haka naqata shirgudoonka maadaama muddo ku badan soddon sana dalka burburka jari islamarkaasayna dhammaan adeegyadii dowliga ka burbureen balse hadda walbadan laha kukabadi iyo eray wasiir duraan oo shirkan ku qayb gali dagaalo beeleedyo kudhii deegaano hoosedow jowhar iyo baaq ha ku baahaya dagaal beeleedka oo jeysidii khasaarana iska jira dhimasho iyo dhaawac yawayba kudhiyaya tuulooyinka tuulooyinka day masame iyo mandheere oo hoosedow magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle dagaalka oo geeka haya dagaalka oo salka ka haya arrimo la xiriira iska qabsi dhulal ya wayba anta badan la xaqiijay dadka geeriyoodii hal qof oo ka dhimadi ilaa lama qof oo dhaawaca ku deerti balse ilaa haddala aan xaqiijiyey korna tirada antaasay la eg oo dadkaasay shal qaaden qaar ku mida odayaasha dhaqanka magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle iyo bayo kabaagana ankabaaqina maleeshiya beeleedka in hayo joojiyan dagaalkasay balse amar ku qaadduayan hadalkaas amarkaas qaadduayan dagaalkase isjay aan isku roojin mas-uuliyiinta iyo laamaha amniga magaalada jowhar weli maku hadalna dagaalkaas balse wayba useya koox labaatankii sana ee laha dhaafi ha ka naqnaqdi deegaanada hoos koyow magaalada jowhar wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed shire falaqle ayaa wayba use sheegay in ciidamada daraawiishta galmudug oo kaalada ciidamada hooga dalka iyo jabyadan hoogan deersin maleeshiyaad ka argagixisada iyo maleeshiyaad argagixiso oo ku tirsan ururka al-shabaab isla markaasayna ciidamada dowladda iyo howlgal amni xaqiijin ah kuwadan deegaano deegaanka bacaadweyne iyo deegaanada kale ee xooskooyow isla deegaankaas oo ciidamada la wareegin axmed maxam axmed share falaaq leh oo la hadlay warbaahinta yawayba use sheegay in isbedel weyn laha kuhayi doona deegaanooyinka hooskooya guud ahaan deegaanada galmudug siba deegaanada la kuwada dagaalami wayban use sheegay in ciidanka hooga dalka iyo handaraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo isla geernimaadu gacanta ka hayan meelaha dagaalka kudhi wasiirka warfaafinta galmudug ayaa wayba use gebi ahaanba beeniyay wararka sheegaya in maleeshiyada al-shabaab yoha qaadeen galabta yoha qaadeen dagaal oo rogaal celisa isagoo oo xusi in maleeshiyada al-shabaab se ba iyo maleeshiyada al-shabaab marna bahan iska kaydiyey korna weerar yoha qaadan ciidanka hooga dalka iyo handaraawiishta haddase gacanta way kahayne deegaanadii laka dagaalami haanoo kale iyo haysana gacantiya kadhika doonyaari wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudugka axmed shire falagle warka redio baydhaba ayaa dhegeystayaal si toosan la socotan akhbaraadka banaanka wariye caaneh oo la dili wariye caaneh oo dembiyada baaray oo andhaladih dalka holland ayaa si culus la dhaawacay kadib markii uuse lakatoogadi wada kayaala magaalada amsterdam booliska yobayo sheegeen in wariye riter lanqaadi isagoo oo xaalad adag ka jar oo dhaawac kadib markii fiidnimadii xalay taalada lakatoogadi faras magaalaha ah ee amsterdam warbaahinta qaranka ee nos yowayba ayay sheegtay in la weeraray kadib markii uusaa ka muuqday barnaamij lagu sheekayo ee tv-ga kubaho muuqaalaha muujay isagoo oo jeefa halay ayaa haweybaa la sheegay inuu sahay ku-eed dhaawac culus han deeri gebi ahaanse ugu dambeyntii geera sabab korteel eray inuusa andhimada dhaawacaasay lahadeersi booliska iyo codsaday in markhaatiyaasha iyo muuqaalada c c t v ee toogashada balse wayba dadka ka codsadena in waliyaabahaas se lan gudbiyi doona lanka gudbiyi doona baraha bulshada booliska iyo raadyahay qofka ku dambeeya dilka waryahan caankahay oo ahay oo hay wariye baarow dila wariye baarow kiisaska ee xadgudubka se warbaahinta maxaliga ah iyo sheegan iyo warbaahinta qarankaba warka redio baydhaba dhegaystayaal hiraabnimaadun isinku dhegay sidaasagna antiyaniinka ege saciid iyo hasiin jeediyay jookarna farsameeyey ammaanaalla